Weba jira gabdho badan oo ka jara warbaahinta sida caadiga ah shaqooyin Soomaaliland gudahow iyo-na dhinaca kala wada walabarashada heerar shashalduban dhinaca kalena yaan sii dheerta howlo guriga ka shaqeeyawka warbaahinta oo ay howlan dhib yarayna yaa haddana gabdho qaar waybayo kusii darsadeena walabarashada haddaba sideeyaa lanaska wadi karo walabarashada iyo shaqada warbaahinta iyo howlo kale ee idda su-aalasay weba hordhignay shukri ismaaciil axmed oo ee gabarwari ah walna baradaasa reerna le marka way su-aalan ka horeyto un weydiyaan waybuaha waalidka kin ogolya oo qofkaas waalid shay haa era ilaan waalidka way siyaana kaalinta koowaad oo waalidkii ogolin niil hadal sieraan ama sheen qof oo waalidka e ilaan sababta sheenlan era wayboo qoftan bilaangu laku yaaba idaacadda walashaqadii laka ogaayo miilkala isku jarta hoodhahow marka mas-uuliyadda iyo siyan qaadata idaacadda laka ogaadantish goobta shaqadii roogda gibirta hordhab sheentana si waalidkii lan ogaysii minaha xiriir oo waalidka iyo gabarta la hela marka walyaaban kubiin how gabarta waalisha ogoli walaka faraxa unuuna hadhawaayana laakiin ho waalisha banka qanacsanayna shaqooyinka badanya marka weraana shaqooyinkaas weydisoy laakiin hadii oo ka qanacsan waalidka hadhawaan marka sababta oo meelan hankabadatisaasata way buaha fursadayo helaayan iyo oo idaacadda waa tu kooban ka jara gabadho oo maskaxdiyo eed walan qobadaasoo way jare soo saara way jare saasaato barnaamijyo oo hay-ado qaar iskuleh oo la qobadow gabdhi mas-uulku ee saasaato warqabada jarta gabaru ana oo kii la hadalhay meeli agaasim ku-xigeenku ahaa marka meeli waa ogtaa intii gabdho ku maskax fayleen hitaa dhinaga megeelka hadii shaqada lan fiiri inta badan markii laku hadalow shaqooyinka caadigae ahaan raabta inta badan shaqooyinkaas qabdow waybayo unku muuqdaane hogaanka shaqooyinkaasey yo-ana injarna aqoon iyo dadaal yare shukri ismaaciil waybaya markale ku hadalahayte sida gabdhoyo unku mid nagada koran maamulka sara dhinaga walbarashada marna waan sababay korna marna maan sababay kora tan sabablaanta wayboaha gabdho meel warbaahineed oo geeka gabdha hebela leele eedan yarta oo iyo samaysatay maamulku eta garow inta badan ka aragay warbaahino bilaan iskuleta meel oo sabirelaka galo bulshada kuyasa oo bilaan leta aragi laakiin dhinahan kale oo koonfurta dhinashee koonfur galbeed oo kale maka aragna gabar warbaahinga hibila lelaley taasna sababan etanti gabarta meel saraya ku muuqad waayta tan kalena aqoontana way basheen korta ho gabartan aqoon leta oo walbarashadee tafeeye gabar firfircoon eta way ka dhakada kora mas-uul agaasime laka dhakada kora tafatira laka dhakada kora madax warar walbana laka dhakada kora marka waa lakee dhakadaw qof adi aqoon leh marka wa er kore ana gabdho ilaa hada markan tan kubin oo hada hamuuqad waaysinwbo obse weli ka beeran intiyo micnaha maamulka istusiyan wailaba ka egana keliya weli meel hoosad laakiin haddana way basii jartay ururadan oo saxaafada gabdho dhinahig walbarashada haato indooda xuquuqdii indooda gabdho iskuleh oo mayleray ku shaqeeye ka koobayin marka gabdhooy dhinagaasna anbadayin waa eri kora marka sidii horba ma ee horta aqabado horwey ka guduba hadda eeda marka gabdho meelsara muuqdan